waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali ama halkan waxaa ila joogoo kale cabdiraxmaan cali doctor cabdiraxmaan cali oo ahay dadkii ka soo qayb galeen kana faa'iidaysteen barnaamijka maanta doctor cabdiraxmaan cali maxay tahay sababta aa u imaatay barnaamijka maanta oo kale muxuuna ahaa fikirkaada wax ay dhehis inaa isdhehayso inaad ka faa'iidaysanaysid intaadan imaanin koob waa mahadsan tahay intaanan intaanan imaan waxaan ka faa'iida horta waxa weeyaan inaan bal horta maqlo madaxweyne waare oo markaa asagu isagoo soomaaliya ku sugan warbixin naga siiyey waxyaabaha meesha xaqiiqada ka jirta midda labaad waxaan aad u danaynayay bal inaan ogaado doorashada dadku ay fikirkooda halku u badan yahay iyo waxyaabaha talooyinka la soo jeedayay iyo idga waxyaabahaas intaasaa maaragtay soo jiidatay saasaan u imid
markii aa imaatay maxaa kala kulantay oo maxay tahay waxa ugu muhiimsan oo maanta aad ka faa'iiday barnaamijkan
waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka faa'iiday waxaa ka mid ah inaan bal at least fikrad ka qabo doorasho inay dhacayso qaabkay u dhacayso iyo wakhtiga dhacayso ma garana laakiin inay dhacayso taasi waa ii xaqiiqooday waxaa kaloo ii xaqiiqooday noocyada opshannada doorashada hadda hor yaalla ee maaragtay la doonaya in morex loo lafaguro inaan ayadana wax ka ogaado taasina iyadana wax weyn bay ii tahay aan ogaaday
waxaa jira caqabado badan oo waajahsan doorashooyinka soomaaliya sida nabadda corruptionka maxay kula tahay in uu xal u noqon karo si loo yareeyo nabaddarada iyo corruptionka si ay u dhacdo doorasho oo ah mid cadaalad ku salaysan
waxaa ugu muhiimsan horta waxaa weeye in dadka laga qaybgeliyo khaasatan dadka shacabka soomaalida ee soomaaliya gudaha jooga in laga qaybgeliyo wacyigelin la siiyo muhiimadda ay leedahay nabad la'aanta iyo ciddii carqaladeynaysa inay ku dhiiradaan inay dowladda la shaqeeyaan taasi iyaday caawinaysaa waxaa kale oo loo baahan yahay ma sugi karno inta ka badan lama sugi karayo doorasho inay nabad la wada gaaro markaa kabacdi doorasho la qabtay ma sugi karno goormaa nabad la helayaa afghanistan ilaa hadda lugaha logula jiraa dadkii tegey iyo waddamadii ka qayb galay iyo dadkooda waa isweydiinaya waxaan goormuu dhammaanayaa ma la og waqtiga dhammaanayso marka annaga boqol kiiba boqol oo nabad noqota ma sugayno waqti badan ay qaadanaysaa meelaha nabadda ah ha la xoojiyo qaabkii dowliga ahaa institutionadii ay ka mid tahay electionka empowermenta dadka in awood loo siiyo waxay tahay wax muhiim ah aan u arkaa in lagu dhawaaqo
waxaa ka dhawaajisa inay muhiim tahay in wadamada meelaha wadanka meelihiisa nabadda eh la xoojiyo ma kula tahay marka waxay tahay fikirkaada oo kula raacsan tahay in doorashada hal qofba iyo hal cod in ay tahay wax suurtageli karo haddii lagu sameeyo meelaha nabadda ah sax weeye boqolkiiba boqol saasaan ku raacsanahay doorashada hal iyo cod meelaha ay ka suurtoobayso oo hadda waddanka gudihiisa ah magaalooyinka waaweyn oo dadka ugu badanba ay joogaan hadda tirokoob haddii la yidhaahdo magaalooyinka ugu waaweyn baa dadka badan joogaan miiga iyo meelaha fogfog dad yar baa ku haray marka loo fiiriya inta magaalooyinka ku nool marka meeshii nabad ah sambaling baa la samaynayaa waxaan hadda total population lama samayn karo sambal oo representation ah waa laga helayaa meelaha nabadda ah doorasho wan iyo cod in la qaadana waxaan u arkaa inay nabaddaba ay ka qayb qaadanayso sababtoo ah dhallinyarada waddanka boqolkii toddobaatan waa dhallinyaro wey dhallinyaradanna waxay u baahan yihiin in markay codeeyaan waxay waxa ay ka dhaadhacaysa lahaansho inay waxa ayagu leeyihiin marka qayb bay kaga noqonaysaa nabadda ruuxadeeda
madaxweyne waare wuxuu ka dhawaajiyey in uu u arko in uu u baqaayo soomaaliya qaran qarannimadeeda konton sano kadib hadda maxay tahay fikirkaaga ku aadan
cabsida waa iska jirtaa laakiin aniga shakhsiyan uma qabo taas waxaan aaminsanahay inay nationalismkii soo noqday waxaan aaminsanahay isjacaylkii dadkii inuu soo noqday waxaan aaminsanahay hadday dibadda joogaan iyo hadday diba- eh, gudaha joogaanba soomaalinimadii iyo wadankii wixii gaara waxaa tusaale oo masiibooyinka dhaca sida eh, october 14 musiibadii dhacday eh, biyahan musiibadii dhacday haddii ay eh, dowladda dhexdeeda khilaaf dhaco how people react waxa weye waxaan dowladda- eh, waxaan waxay waxna dhiirigelinaya weeye ma ahan eh, cabsida anigu ma jirto wax- laakiin waxaan aaminsanahay inay dowladnimo lahaanshihii nationalismku dhismayo eh, dadka yaryar ha ugu badnaadeen
aad iyo aad u mahadsan tahay su-aashii ugu dambaysay barnaamijyaasha noocan oo kale ah ma tahay muhiim in lagu sameeyo wadamada kale
muhiim jiddan waa aad iyo aaday muhiim u tahay Eh, wuxuu eh, siinayaa ka- participation ka qayb qaadashada Eh, weli waxaan dhihi lahaa dad gudaha in laga aad looga bilaabo magaalooyinka waaweyn eh, jaamacadaha meelaha dadka eh, eh, eh, private private entrepreneurska eh, businesska leh dooda noocan oo kale ay dadka jaam- eh, aqoonta leh ee laga- laga qaybgeliyo tviyada iyo warbaahintan ay ka qayb qaataan
aad iyo aad u mahadsantahay kaas waxaa doctor cabdiraxmaan cali oo maanta ka ahay dadkii ka soo qayb qaateen barnaamijka axmed maxamed ah, waxaa tahay dadkii ka soo qayb galeen barnaamijka maanta waxaan rabaa inaa ii sheegtid waxa ugu muhiimsan oo kala baxday maanta barnaamijka wallaahi barnaamijka waxaa igula xiiso badnaa eh, tii ugu horraysay ee madaxweyne waare uu waddanka nooga sheekaynayay oo uu iga naxeeyey markuu yidhi eh, eh, kontonka sano soo socota waxaan cabsi u qabaa buu yidhi in jiritaanka soomaaliya taas naxdin dheeraaday ugu abuurtay oo maanan filayn waxaas inaan maqlo Eh, the biggest highlight haba xumaatee taasay ahayd
maxay kula tahay in uu u dhahay sidaas maxay ama waxa ka keenay ama ku qasbay in uu sidaas fikraddiisa ahaato wallaahi miduu exaambalku isticmaalay waxay ahayd eh, wuxuu yidhi soomaaliya waa waddan ay ku wareegsan yihiin ilaa intaasoo boqolo milyan Eh, annagina aan isku maqan nahay isku jeedno intii aan aayaheenna ka fikiri lahayn oo khayraadkeenna ka faa'iidaysan lahayn marka markaa saa u fiiriso waa it's worrying um, uh, situation waana wax laga naxo runtii doorashada soomaaliya sidee kula tahay ma sistemka hadda joogo in uu soconayo mase si ka duwan in la sameeyo fikraddaadu maxay tahay ku aadan
wallaahi taas waxaa hadda dhulka ka yaalla markaa fiiriso waxa dhulka ka socda ee, security oo qalqiil ku jirta security la'aan wax shaqaynaya ma jiraan marka I'm not that optimistic in waxani ay si hufan u dhici doonaan
ma jiraa si kale ba- isleedahay sidii hore oo loo samayn jiray ah, ka fiican ama ka ka sayfsan sida hadda la rabo in loo sameeyo
sida hadda la- la leeyahay qof iyo cod ee, u malayn maayo fa- maaragtay waxyaabihii aasaaska u noqon lahaa inay dhisan yihiin marka waxyaa qabyaa ay ugu horrayso ammaankii marka ammaanka la'aantiin u malayn maayo inay wax socon karaan adiga ahaan axmed waxaad degan tahay waddankan australia Een, ma t- kula tahay inay muhiim tahay dadka soomaalida oo degan wadammada ka baxsan soomaaliya nambarkoodana aad u weyn yahay in ayaga loo sameeyo doorasho oo sababta waxay degan yihiin wadammo oo nabad ah ma kula tahay fikirkaas inuu yahay fikir fiican mar haddii eh, soomaalida constitutionka soomaaliya inuu noo ogolyahay inaan noqonno dual citizenship oo laba jinsidood aan haysan karno waddankan aan degannahay inuu noo ogolyahay Eh, waxaan qabaa xaq baan u leenahay inaan codkeena dhiibanno annagoo halkan joogno
waxaa laga yaabaa dadka soomaalida ku nool qurbaha inay qaarkood ka imaadeen wadammada kenya oo kale etoobiya oo kale ay ku joogaan wadammadan dhalasho wadammadaas eh. ma kula tahay inay u suurtoobayso in ay u sheegaan wadammada ay ku nool yihiin ay dhahaan aniga waxaan ku dhashay soomaaliyan ka imaaday oo sidaas darteedna ay ku qaadan karaan soo kule ma aha in ay caqabad ku noqonaysa dadka Waa- way noqon kartaa laakiin markaad saasoo kaleeto u kala dhigto aad tidhaahdo anigu danba ay ugu khasabtay inaan jinsiyada qaato laakiin asalkayga waxaan ka imid eh, soomaaliya I think wa- waa taa in la taxgeliga xaq baad u leedahay
Een, maxay kula tahay barnaamijka noocan oo kale in uu ka bedeli karo een, xaaladda siya- een, doorashada soomaaliya wallaahi haddii kanoo kale la badiyo wacyigelintii baa badanaysa marka waxyaabo badan oo maanta aniga aan ii muuqan baa hadda ii muuqdo marka wax un in laga faa'iida mooyaane laguma khasaarayo Ah, halka waxaa ila jooga mustafe ibraahim oo ah dadka ka soo qayb galeen mustafe maxay ahayd sababta aa u imaatay maanta barnaamijkan Ah, aad iyo aad u mahadsan tahay Eh, runtii eh, sababta oo igu kalaftay inaan imaado waxaa ka mid ah em, inaan marka hore horta arko soomaalida oo degan melbourne eh, sida u arkaan eh, arrintan cusub oo in soomaaliya loo sameeyo national ideo sida si looga gudbo yani eh, dadkan oo yani aan la ogeyn um, eh, meeshay ku dhasheen iyo inta tiradooda ay tahay wax noocaas oo kale waa arrin weyn waayo oo adduunyada eh, mar horey bilowday laakiin annaga kulley waxaa laga yaabaa inay waxyaalo badan ay ay- ay u faa'iidayso soomaaliya oo sidii waagi hore oo laisku garan jiray yani qofkan uu- sida taraabkiisoo kale iyo ama dadku u dhashay waxaas laakiin haddii id uu leeyahay waxaa laga yaabaa inay u fududayso ah, s- soomaalida tirikoobkeeda int- intay tahay iyo dadka sida loo helo dadka oo oo meeshay degan yihiin um, waxaa sidoo kale aan umaleynaya inuu anfacayo eh, haddii ay arrintan toosto eh, yani s- yani security ahaan yani nabadgelyada eh, oo- waayo qofkan hadduu uu- uu- wuxuu yahay la ogyahay markuu uu sida kaarka sim kaarka kale uu qaadanayo waxaa laga yaabaa in uu oo oo la ogaado sida yani meesha uu uu qofku yahay yani wa- waxyaalo badan ay u faa'iideynaysaa marka wa- waa waa barnaamij oo, weyn laakiin ah, waqti ay qaadanaysaa laakiin in la bilaabo way way wanaagsan tahay marka aan- inaan fikraddeeda ka dhiibto yani aan u imaaday inaan arko yani ma mu- ma u wanaagsan tahay soomaaliya arrintan in la wado waayo ah, mararka qaarkiis waxaa la sameeyaa arrimo badan oo da- dadkan oo ajnabiga ah intay go-aan iska gaaraan iska samaystaan marka aniga degmaa noogu jirto yani meelahay ku ilaalinayaan yani haddii adiga ku aruuriyaan da'daada qofkaad tahay waxa- waxyaalo badan lagu samayn karaa marka meeshay geynayaan dadka ilaalinaya dadka ka shaqaynaya marka inaan fikraddeeda ka dhiibtaan u imaaday inaan arko arrinta ay wadaan Een, aadaa u mahadsan tahay maanta waxaa jireen hadallo een, is- een, bandhig la sameeyey ay sameeyeen dad kala duwan Een, ah, midkee kugu muhiimsanaa mase maxaa ka- wax cusuba ka baratay ma jiraan waxa keliya oo aan hadda aniga oo aan aan ka bartay oo aan u malaynayo waxay tahay eh, eh, inaan horta marka hore eh, aan ogaado dadkan oo Swinburne yani sida ay wax u wadaan eh, maba xumaba waayo dad- dad ka soo shaqeeyey ay ay dhowr wadan oo oo sida Soomaaliya oo kale ka mid yihiin oo ayagana kala daadsan ayna wax u qabteen iyo dadka siday u soo dhaweynayaan in aan fikradaheena ka dhiibano marka maba maba xumaba dadkan ah, arrintan wado marka meeshay gaarayaan insha allah waa arkeynaa laakiin eh, waxa igu muhiimsan waxaa waaye sida ay wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen ama sida ay rabaan inaan taladeena aan uga dhiibanno oo marka waa waa arrin fiican Um, aad iyo aad aa u mahadsan tahay maxaad kula talin lahayd dadka dhallinyarada ah oo soomaaliya ku nool oo ku haminayaan in ay doorasho hal qof hal, hal cod ay helaan maxaad ku waanin lahayd si ay uga qaab qaataan si nabad ah Mm, waa arrin wanaagsan oo- waayo waa dimuqraadiyadda adduunka hadda meeshan aan joogno oo- oo yani waxaa laga yaabaa in xaafad oo aan aan degannahay qabiilo kala duwan dad wadamo kale u dhasheen wax noocaas oo kale laakiin waxaana wada isku keenkeena waxaa waay nationalityga oo qofka uu yahay yani idga sidoo kale qofka one vote uu sameynayo marka waxaa laga yaabaa waxay fududeyn lahayd yani 4.5 inaan ka baxno waxay fududeyn lahayd in aan aan aan qabiilkan aan isku heesanoo kale oo aan ay- ay ay dhammaadaan waayo haddii uu nin walba uu dooran karo qofka uu rabo marka waxaa fududaanayso yani eh, in qofkaas oo aad dooranaysid uu wax alaala waxa adiga rabtay inuu kuu sameeyo marka meel waxaa laga yaabaa magaalo oo hal qabiil u badan tahay anaga haddaan Soomaali nahay ay wada degan yihiin laakiin haddii uu uu magaaladaas uu qofkaas ka soo baxayo uu qof kale u tartamo oo qofka kalena uu- uu uu badin karo waa arrin wanaagsan waay marka waxaan dhihi lahaa eh, ha laga faa'iidaysto eh, waa sidaan horumar ku gaari lahayn oo u eg tahay one vote-ka yani si aan uga baxno dhibaatooyinkan oo oo intaasoo sanana soo waday oo qabiil iyo qabiil iyo qabiil iyo marka saasaan u arkaa arrintaas
waxaa ku jirna su-aasha ugu dambeysay Een, soomaaliya waxaa waay boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhallinyaro waaye Een, sidaa u ogtahayna xilka dadka haya waa dad aad u da'weyn oo laga yaabo fikirkooda in uu een, m- ahayn mid daacad ah ama mid ku salaysan waxyaalo kale oo u ahayn muhiim dadka bulshada Een, maxaa ku dhihi lahayd dhallinyarada soomaaliya Een, in ay ka qayb qaataan si ay uga qayb qaadan lahaayeen go'aamada waaweyn oo wadanka loo qaado ay sababto ayagiyaa ah boqolkiiba toddobaatan walaa soo horta u- u- u dhigtay waayo yani eh, dadkii oo naga waaweynaa ah weli hooshi hayo oo marka laakiin dadka hadda maanta u badanna dhallinyaro waaye marka waxaa keliya aan kula talin lahaa waxaa waaye eh, anaga sidanaba dhaqan iyo diin iyo aana kala hayso marka yani qofku kaa weyn xoogaa inaa eh, xushmaysid waaye laakiin waxaan dhihi lahaa nin walba inuu isoo bixiyo asaga oo uu ku mashquulo waxa dantiisa wax uu u taraayo ama waxbarasho ha ahaato mise shaqo inuu abuurto mise inuu tuso war anigu niyow adiga waqtigaada wuu dhammaan rabaa meesha marka arrin oo siyaasad iyo oo- iyo barnaamijyo kale haddaa wadatay aniga laakiin mustaqbalkayga dhan hadda aan soo koraa waa weli caruur ma dhalin weli maxaa la dhahay nolol ma soo arkin marka ayaga waa maanta inay is- isoo bixiyaan oo ay ku dadaalaan sida ay yani ay ay wax u qabsan lahaayeen marka waa in ay ayaga hadda bilaabaan ay dhahaan war saan ma aha saan ma aha marka ah, ah, saas baan dhihi lahaa aniga Ah, maxaa kugu dhaliyey in aad ka qayb qaadatid qabanqaabinta barnaamijkan fikradan fikrad waqti hore soo socotay wey waxaa jira afar jaamacadood monash university melbourne university deakin university swinburne university afartan jaamacadood ayaa waqti badan waxaan rabnay in ay nala shaqeeyaan as- soomaali ahaan ama wadanka soomaaliya naftiisa marka consortiumkaas ayaa wuxuu qabtaa howlo ku saabsan sidii soomaaliya misalan technology transfer ama knowledge transfer loo sameyn lahaa marka misle monash oo kale xagga cyber security-ga melbourne university constitution-ka halkan id kaarada yani swinburne marka fikradda waxay odon keliya sidee dadka anaga soomaalida ee wadamadan ku nool ee jaamacadaha wax ku bartay waxay barteen loogu gudbin karaa wadanka anagii anagoo kaashanayna jaamacada halkan ku yaala marka waan ku faraxsanaa in afar jaamacadood oo victoria ku yaala ama melbourne intaasu tageen yidhahdaan okay soomaaliya waan kaalmeyn karnaa yani waxyaala badan waan ku kaalmeyn karnaa laakiin mararka qaarkood waxaa dhici kara in dowladda anaga nafteeda inay ka faa'iidaysaninba fursadahaas waxaad aa maqlaysay maybe inaad ka dhegeysanaysay dadka leeyihiin maxaa looga faa'iidaysan waaya aqoontan badan la rabo in soomaaliya loo gudbiyo Um, waxaa jiraan dad badan oo maanta ka hadleen eh, arrimo kala duwan ku saabsan doorashada soomaaliya iyo um, amniga sida loo sugi karo En, maxay tahay barnaamijyaasha noocan oo kale ee isbeddelka ay u sameyn karaan isbeddel oo fiican ay u geysan karaan waxyaalahaas oo dadka dhibaatada kusoo Yeah. Wa- wa- faa'iidada weyn ay ka imaan karto waxaa weeye jaamacadaha waxay ay- ay- ay opportunity ku haystaan ama fursad u haystaan inay wadamo badan kale wax ka dhacay og yihiin marka waxaa laga yaabaa mashaakilada anaka aan leenahay anaka nagu kooban yihiin ama way dhib badan yihiin in laga xaliiba wadamo kale marka afartan iyo saddex wadano afka ku taalo ee jaamacadan eegeyso id kaaradeeda waxyaalo badan baan ka faa'idaysan karnaa dhibaatooyinkii la kulmeen baan ka faa'idaysan karnaa waxyaalaha ay sameeyeen baan ka faa'idaysan karnaa marka fikradda ugu weyn waxay un tahay in aqoonta jirta ee wax samaysay mar hore in laga faa'idaysto la yidhahdo yaan la soo alifin mar labaad oon la odhanin mashaakilkan wuu cusub yahay seen seen uga baxnaa marka jaamacadaha waxyaalo ku fiican yihiin taabaa ka mid ah marka hadda masalan arrimahan ay sheegtay masalan electionka ama nabad sugidda waxaas oo idil wax nagu kooban maaha adduunka o dhan bay ka jiraan doorasho adduunka o dhan bay ka dhacdaa eh, nabad adduunka o dhan baa looga baahan yahay dhibaatooyin way jiraan laakiin waddan walba si buu u xaliyay jaamacadaha marka marka waa repository wixii o dhan bay hayaan marka faa'iidada ka imaan karta waxaa weye marka sidaa daawi maqlaysay gabadhan ay kala soo hadlaysay maraykanka inay tirahdo dhibaatooyinkan waa lasoo maray sidan baana loo xaliyey bal idinkan eega haddii idin anfacayso haddii idin anfacaynina no problem idinkan xalkiina raadsada Um, gabadha maraykanka soo hadlaysa katrina waxay ka dhawaajisay in systemka biometricska oo soomaaliya loo keenay uu uu u ekaan karo system lagu qaadanayo lacag oo dad dibadda ka socdaan ay ku qaadanayaan lacagtaas ma ku raacsan tahay mase waa ka duwan yahay fikirka project walba horta adduunka ka yimaado wax free ma jiro marka waxay sheegaysay aniga aad baa ma u faraxsanaaba oo si daacad bay u sheegaysaa waxay leedahay qofku siinaya free lunch ma jiro laakiin annakay noo taala soomaali ahaan ama dowladda annada ama ummadda soomaalida inaan eegno waxyaalaha dadkan la weydin kaalmeynayna ay noo qabtaan oo haddii wax annaka dan noogu jirta hayna- noogu jirta ay tahayna aan ka faa'iidaysano haddii dan noogu jirina aan dhahno maba rabnaba marka waa arrin muhiima wey waayo hadda soomaaliya waa la socotaa maalihood waxaan aragnay report intaasoo boqolaad oo n g o baa ka shaqaysa qof garan kara malaha qaarkood waxay sameeyaan marka waa howl noo taala anakoo idil aan ahaano dowladda soomaaliya ama dadka raba inay waddanka anigu hagaago marka arrintaas waa arrin muhiim wey maxamed aad oo mahadsantahay su-aasha ugu dambeysay En, systemka hadda oo eh, guddiga doorashada ay ay ka shaqaynayaan ma system u furanaa in ay dhegaystaan fikradaha kala duwan sida barnaamijkan oo kale maanta waxyaalaha laga qaadanayo ma system u furan ma yahay mase waa mid um, laga soo tashtay oo xiranoo sida siday waxa yihiin loo sameynayo wax kastoo horta cusub dhibaatooyinkeeda way leeyihiin annankana adaan soomaalina sidaan adaba daan runta soo sheegno mararka qaarkood aad baan u madax adagnahay oo waxaa laga yaabaa wax la arkay inay sax yihiin mararka qaarkood inay waqti badan laga qaadato inaan ogolaano marka arrintan electionada soomaaliya waqti badan baa lasoo maray waxbaa isbedelay marba meel baa laga eegay laakiin waxa aniga aad igu muhiimka waxaa weeye inaan marna mashaakil la xaliyey oo la ogaaday in si sax loo xaliyey aan dila mar labaad la alifin taa waxa waye waqti baa ku lumaya kalsoonidi baa ku lumaysa dadka marka dambe waxay leeyihin waxaan waa ruwaayad la dhigayo oo kale marka waxyaalaha maanta laga hadlayo oo dhan waa evidence based evidence based waxaa waye wax la arkay oo lasoo taabtay inay shaqaynayaan marka annaka ma dhigi karno adduunka o dhan baan ka duwannahay yani macnaha ma samaynayso marka taama aniga dadka dhan ku dhiirigelinaya mar walba waxaan idhahdaa waxa la ogaaday inay sax yihiin oo shaqaynaya waa like mathematics ma oran kartid waxaan ka bedelayaa formula cusub unless aad keeni karto sharci cusub adduunka baan la arkin marka arrintan doorashada soomaaliya waxyaalo badan bay ku tari lahayd la eegi lahaa afkaaraha kale adduunka ka jira
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho